إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacada islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah weeraro qaraxyo ah ayaa lagu weeraray fariisimo kala duwanna oo ay askarta dowladda federaalka ah ka samaysteen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo ku qaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan qaar ka mid ah saldhigyada ku yaala gobolka shabeellaha hoose maamulka yahuudda ayaa sheegay in xukunka dowladda federaalka uu ku soo noqday nin hore kulan ula yeeshay ra-iisul wasaarihii hore yahuudda netanyahu askarta dowladda federaalka ee ku socdaala waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye ayaa lagu eedeeyey inay rasaas ku furaan dadweynaha xilliyada ay waddadaas ku socdaalayaan waxaa magaalada muqdisho ku badanaya goobaha ganacsi iyo guryaha gubanaya munaasabad ballaaran oo diyo lagu kala qaatay ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud xuutiyiinta ayaa sheegay inay dhulka soo dhigeen diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda turkiga دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan weeraro qaraxyo ah ayaa lagu weeraray fariisimo kala duwanna way askarta dowladda federaalka ah ka samaysteen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda warkaasi war kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaalo ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada askarta dowladda federaalka ay ka samaysteen gobolka shabeellaha hoose waxaa faahfaahinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyay gobolada banaadir iyo shabeellada hoose haddii aynu ka hormarno gobolka banaadir ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsatay isbaaro ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka isbaarada ay dhigteen ciidamada dowladda federaalka ee qaraxyada lagu weeraray ayaa ku taalla kuliyadii hore ee jaalasiyaad isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen ciidamo lugweynayay oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu beegsaday ayaa marayay deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim oo dhaca duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamadii qaraxa lagu beegsaday dhanka shabeellada hoosena waxaa qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah oo ku sugnaa degmada jannaale sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal culus ku qaadeen laba fariisin oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwa oo ku sugnaa magaalada marko waxaana weerarada ay si gaara kaga dhaceen fariisinka xeebta magaalada marko iyo sidoo kale xaafadda buundabilan faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha howlgalladan ka dhashay maamulka yahuudda ayaa sheegay in xukunka dowladda federaalka uu ku soo noqday nin hore kulan ula yeeshay ra-iisul wasaarihii hore ee yahuudda netanyahu qoraal dheer oo lagu daabacay mid ka mida wargeysyada ka soo baxa yahuudda ayaa waxaa ciwaan looga dhigay hogaamiye soomaali ah oo hore ula kulmay ra-iisul wasaarihii yahuudda netanyahu ayaa ku guulaystay dib ugu noqoshada awoodda oo ay ula jeedaan xilka madaxweynaha dowladda federaalka qoraalka lagu daabacay wargeyska yahuudda ayaa waxaa ku xusan xog tilmaamaysa inuu jiro kulan rasmi ah oo magaalada qudus ay ku yeesheen ra-iisul wasaaraha yahuudda iyo hogaamiye sare oo ka tirsan dowladda federaalka kaasoo dhacay bishii diseembar labada kun shan iyo tobankii kulankaas waa midka ay yahuuddu leeyihiin xasan sheekh waxa uu kula kulmay ra-iisul wasaarihii yahuudda xilligaas netanyahu qoraalka waxaa ku xusnaa arrimo muujinaya in dowladda federaalka ah ay jirto dhanka yahuudda waxaana ka mid ah ereyada lagu daabacay wargeyska waxaa jira calaamado muujinaya rabitaanka caadiyeynta xiriirka yahuudda ay la yeeshato dowladda federaalka timis of israel oo ah wargeyska lagu daabacayay qoraalkan ayaa waxa uu soo qaatay qoraal uu beejkiisa twitter-ka ah ku qoray madaxa xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo cabdulaahi dol cabdulaahi dol ayaa qoraaladiisa waxaa ka mid ahaa inuu taageersan yahay caadiyeynta xiriirka lala yeeshanaya yahuudda aad bay u dib dhacday xiriirka diblomaasiyadeed oo aan la yeelanayna yahuudda ayuu yidhi cabdulaahi dool wuxuu sidoo kale cabdulaahi dool falastiiniyiinta ku tilmaamay cadowga ugu xun oo ay yahuuddu leedahay isagoona aflagaado ugu geystay qoraalkiisa isku soo wada duuba waxaa soo taraya waddamada gaalada ah ee soo dhoweynaya xilka madaxtinimo ee uu la wareegayay xasan sheekh maxamuud askarta dowladda federaalka ee ku socdaala waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye ayaa lagu eedeeyey inay rasaas ku furaan dadweynaha xilliyada ay waddadaas ku socdaalayaan gaadiidley kala duwan ayaa isticmaasha waddada isku xirta degmada afgooye iyo magaalada muqdisho waddadan oo ah mid muhiim ah ayaa waxaa lasoo sheegaya inay qarka u saaran tahay inay xiranto sabab ku aadan caqabado ka jira halkaas caqabado badan ayaa ka jira waddadan taas oo ay ugu horeyso shalalka gawaarida arrintan ayaana ka mid ah asbaabaha loo aaneynayo inay xiranto haddaba waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleyda oo ka waramaya arrintaas wallaahi walaal mar walba horta aniga waxaan wadaa mootofeekon mar walbana waxaa lala kulmaa shilal anigoo hadda nafsadeeda aan ka hadlo marar badan shil waa kala kulmay waana iga muuqata shil mar walbana waxaa keena baabuurtiyo wada salbaastee qof waliba saa salbaastee baaburaa ka horey inuu baasuurabaa kan kale inuu baasuurabaa badanana waxaa dhib kala kulma mootofeekomyaasha oo kale anigoo haddaan kula hadlaayo anoo mootofada midaa baawur iga soo jaray maxaa iga soo jirta dukliya soo dhibaatay ukliya ani waxaa aan salbaasto ilaa had calaamadiisa iga muuqda dadkii dhanaa waxay noqdeen sa wada salbaasto wadadan ayadaa iska sii wanaagsane wayna sii wanaagsanaan doontaa ee dadka baawureyda ayadoo dhan wada salbaastada mid walbo inuu nidaamkiisa ilaashado sida hadda bajaajyada oo kale waxay sameeyaan fareejooyinka online uu shidnaana asoo online ugu shidan fareejaha uu waddadii ku soconaa markuu leexasho gaaro wuxuu u malay inuu markaas shitay qof allaal qofkii markaas baawur wato ama mootota wuu ku sii dira dadna fareejaha maba shitaan caqabadaha kale ee ka jira waddadan ayaa waxaa ka mid ah in askarta dowladda federaalka ay isticmaasha waddada iyagoo ka baqanaya in qaraxyo lagula eegto halkaas awgeed ay rasaas furaan taas oo sababta dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka ah sidoo kale waxaa ka jira waddadan dhac baahsan oo loo geysto dadka rayidka ah iyadoona marar badan dadka laga furtay mootooyin ay wateen waana kuwan qaar ka mid ah dadka iyagoo ka waramaya badanaa waddadaas waa haawey weye moogta badanaa ciidamada waxaa mara afgooyda xuduudka jooga magarata badanaa ayadoo marka sida ceelasha ay joogo kale shacabka xabada ku ridaan sidoo kale dhibaatooyinkeeda saada marka qaar hadda saakoo kale cabdibilah mooto dusha ka maray oo saydka kale la marasa magarata dhibaatooyinka waa iska farbadayn abuga adaa oo cabsanayaba saa'id waay habeenkii saqadhexa cabsidoona dilisaba maba aadi karna xaggaas xataa waa kaas dhibaatooyinka saa'id u badayin dhicitaanka mootin haa waa jiraan marka qaar way dhacdaaba lamana sheegan lamana tirin karaaba halya labana ma aha si kastaba ha ahaatee waddada isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ayaa ah waddo muhiim ah oo ay isticmaalaan dadka iyo gaadiidka waxaana arrintaani ay caqabad horleh ku noqonaysaa bulshada magaalada munaasabad ballaaran oo diya lagu kala qaatay ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada galgaduud culumaa udiin iyo odayaal dhaqan ayaa diya loogu kala qaaday qoysas ka soo jeeda beesha reer maxamed ama maxamed gorgaarte oo ah beel fuqaro ah oo ay ku adkaatay inay iska bixiyaan diyada dilka oo sanad iyo bil ka hor ka dhacay magaalada ceelbuur ayaa waxaa ku baxay laba caruur oo toban sano jiro ahaa wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dadka muxsiniinta ah ku boorisay in ay culayska ka fududeeyaan dadka awoodi waayay in ay diyada iska bixiyaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh abuuqaalid oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey diyada laga fududeeyey qoyska dadkii iska lahaa xagga boqolkii neef waxay ka cafiyeen soddon neef ayay cafiyeen toddobaatanna walaalahaas oo muxsiniinta ah ayaa bixiyey lacag markaa waxay isku naqotay lacagtaas ama neefkii waxaa lagu dhuftay celcelin saddex boqol siddeetan iyo afar maaragtay iyo jajab lacag oo dollar ah waxaana soo baxay labaatan iyo lix kun sagaal boqol labaatan iyo afar dollar marka intaasaan waxaan rabnaa inaan insha allahu tacaala aan wareejinno maadaama qadiyadda waasida ka ahayd walaayada daahir miro oo wakiil u ahaa warasada ayaa guddoomay lacagta lacagtaas oo diyada oo toddobaatanka halaada oo walaayadu nagu wareejiday waa ka qabannay allahna ma barakeeyo ilaahay idankiisa meel kasta joogaan anoo wakiila ayaa ka qabtay oo ah daahir miro maxaasir wakiisheenna warasadii wiilka dhashay lacagtaas waa u qabtay waana u hayaa walaayadana allah barakeeyo walaayadaana bixiday ilaahayaa ku mahadsan ayakana kor allaha ka dhigo xasan maxamuud galbeed oo u hadlay dadka diyada laga bixiyey ayaa sheegay inay ku adkaatay sidii ay u bixi lahaayeen diyadan isagoo ka mahad celiyey dadka muxsiniinta ah ee culayska ka qaaday wax badan ayaa deynkaanu socday waa iska dhiibi weynay maadaama aan iska dhiibi weynay kor allaha ka dhigo waana loo istaagay walaayadaa noo istaagtay mahay ka keena ha ka keento jeebkooday ka dhiibeen wax khayr qaba oo u soo degtega oo ka tegtegin allah siiyo korna allaha ka dhigo ilaahay idankiisa waxaa waaye waa ku mahadsan yihiin war hadda galeeto oon haddan idhaahda malaha waxaa waaye lacagtaas diyadaa oo ahayd anugu wiilaan awoowahay ou dhigay kuna dhacday mid kaleetoo yar boqolkii halaad soddon qoladii laheedaa cafiday walaayada aawadeeda ku cafiday toddobaatanna walaayadaa dhiibtay munaasabadan ka dhacda ceelbuur dadka ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha murusade iyo ugaas ciise ugaas maxamed carab oo ah ugaaska beesha maxamuud hiraab si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah iyo dadka muxsiniinta ah ee allah uu siiyey hantida ayaa kaalin ka geysta daboolidda xaajaadka la soo darsa qabiilada iyo dadka aanan waxba haysan ee ku nool dhulka ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin taasi oo ah wax ay nafarayso diinteena islaamka waxaa magaalada muqdisho ku badanaya goobaha ganacsi iyo guryaha oo gubanaya mahad cubayd ayaa faahfaahinaya degmada waaberi ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacday arrin la yaab leh taas oo sababtay khasaare hantiyadeed oo soo gaaray qoysas badan oo ka mid ah dadka ku nool degmada habeen hore sakdii dhexe ayaa waxaa dab la qabadsiiyey dhowr guriyo mootobajaaj u tiilay mid ka mid ah qoysaska laga gubay guryahooda ilaa iyo haddana lama oga cidda sida rasmiga ah uga dambeysay falkan dadka ayaa sheegayay inaysan ahayn markii ugu horreysay oo ay dhacdadan arkaan hase ahaatee ay soo martay dhowr jeer oo hore wiil dhallinyaro ah oo isagu lahaa mootobajaajta la gubay ayaa la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in gebi ahaanba ay mootadiisii gubatay islamarkaana bas beeshay
abaarey xalay saacaddu markay gubeegneed sagaalkii habeennimo oo aadaanka koowaad uu soo dhodhow yahay annagoo mar qura jiifno waxaan ka war helnay uuro iyo qaac iyo holac oo isku shareeray hareeraha guriga bartaan aan taagannahay waxaa noo aashay ama noo taalay mootobajaaj oo aan annagu milki ahaan aan u leenahay mootadaas oo aan maalin weliba aan ka soo dhacsan jirnay waxyaabaha khutul daruuriga ah alxamdulilaah maanta waxaa intaas ku ekaaday oo meeshaan ku basbeelay ku baaba'ay hantidii oo aan annaga ku ganacsan jirnay aan xooggeyna iyo wax walba aan kusoo maalan jirnay waxaa dab qabadsiiyey kooxo argagixisaan dhihi karnaa ma garan karno asbaabaha iyo waxyaabaha ku kalifay inay anagoo iska hurdeyno ay dab nagu shidaan oo gurigii ay nagu holciyaan oo aan waaninay fursad aan banaanka aan kugu soo baxno oon alaabteenii iyo reerihii guriga ku jiray aan banaanka kala soo cararno dabkan ka kacay degmada waaberi ayaa ku soo aadayaa iyadoo uu dhowaan dab ka kacay suuq ku yaala isku iska banaadir ee magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare hantiyadeed oo gaaraya malaayiin doolar warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xuutiyiinta ayaa sheegay inay dhulka soo dhigeen diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda turkiga war ka soo baxay maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen ayaa lagu sheegay in ay soo rideen diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda turkiga diyaaradda ay soo rideen xuutiyiinta ayaa nooceedu waxa uu yahay kaariyel waana diyaarad ay farsamayso shirkadda faasil oo laga leeyahay turkiga taas oo loo adeegsado dabagalka xogaha basaasnimada sannaddii labada kun toddobiyo tobanka maamulka ale sacuud ayaa shirkadda faasil ee turkiga laga leeyahay ka iibsaday lix iyo fartan diyaaradood oo diyaaradaha noocan ah si ay ugula dagaalamaan xuutiyiinta warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga inta